Macadka Barashada Xirfadaha ee Jubaland ee magaalada Kismaayo ayaa ah macad wax lagu baro dadka waaweyn iyo carruurta, iyadoona dadka waaweyn la baro xirfadaha kala duwan ee gacanta sida harqaanka, dhar-karinta, cillan-saarka, iyo xirfado kale, halka carruurtana la baro waxbarashada aasaasiga ah ee diiniga iyo maadigaba. Maamulaha macadka, Maxamed Cabdi Hilowle, oo ka warbixiyay xirfadaha kala duwan ee macadka lagu bartay iyo waxbarashada kale, ayaa sheegay in dhowaan ay macadka ku soo kordhin doonaan xirfado cusub oo ay ka mid yihiin xirfadaha korontada iyo kombiyuutarka.
Macadku wuxuu uga duwan yahay macaahidda kale waxaa weeyaan wuxuu uga duwan yahay in laisla dhigto casharadii maadigii iyo maadooyin diini ah iyo xirfadba intaba laisla barto taasoo muhiim ah macnaha waxaa lalahay waa comprehensive education waxbarasho isku lifaaqan isku dhex jirto weeyaan nin walbana si xirfadii uu bartay ayuu si gooni ah macnaha iyo si maxaa la dhihi jiray private ah ugu shaqaystaa uuna uga faa'iidaa waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray cillaanka oo gabdhaha qaar ay aroosyada iyo meelaha maxaa la dhihi jiray saalmiyada ka shaqaystaan waxaa ka mid ah tolniinka dharka dharka oo ay gabdha badan ku shaqaystaan waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray harqaanka oo gabdho badan ay dharka tolidiisa barteen ay ku shaqaystaan marka way jiraan mid si gooni qofka u barto takhasus uu ku leeyahay jirtaa qof walbaba midka uu rabo ayuu bartaa haddii cilaan uu rabo cilaan ku bartaa hadduu dharkarin rabo dharku bartaa haddii gabadha ay rabto harqaankan harqaanka ay barataa wiilasha waxaan barnaa harqaanka iyo waxaa kaloon barnaa casharada kale ee la qaato khaasatan ilmaha yaryarka ah waxay qaataan casharada lagu dhigo iskuulaadka dowladda way jiraan xirfado aan doonayn inaan kusoo kordhino oo fara badan oo ay baran karaan wiilashayna baran doonaan oo ugu talagalnay sida korontada kombyuutarka iyo waxyaalo badan oon soo siyaadin doonaan ku tala jirno oo jidka kusoo jiraan laakiin hadda wiilasha waxay bartaan waa harqaanka macadkani sababta loo as-aasa waxaa weeyaan in dadka i d bska ah oo tadaran oon iska bixin karin xarumaha waxbarashada inay ka faa'iidaystaan oo ay ka bartaan xirfadaha kala duwan si ay noloshooda ugu dabaraan oo ay noloshooda ugu horumariyaan